kulankan dood wadaagga ah ee uu soo qabanqaabiyey macadka siyaasadda iyo cilmi baarista ee institute for policy research and dialogue ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano i b r d ayaa waxaa lagu qabtay magaalada qardho waxaana looga doodayay doorka golaha deegaanka lasoo doortay ay ka qaadan karaan dowlad wanaagga si loo gaaro horumar waara waxaa goobjoog ahaa maamulka degmada qardho mas-uuliyiinta macadka aqoon-yahano waxgarad iyo qaar ka mid a golaha deegaanka maxamed tigaal oo ka socday macadka cilmi baarista ee i b r d ayaa ka waramaya kulankan dood wadaagga ah iyo ahmiyaddiisa mawduucan maanta halkan ku garfayn doono wuxuu noqon doonaa doorashadii golayaasha deegaanka kadib dadkii xubnihii golayaasha deegaanka la soo doortay door noocee ayaa ka ciyaareen dhiirigelinta maamul wanaagga degmada qardho sidaad ogsoonnahay degmada qardho waa degmo xadaarad iyo taariikh weyn leh sidoo kale uu ka jiray nidaamyo kala duwan oo hab maamul soo maray gumaystihii ka hor iyo gumaystihii kadib iyo dowladdii iyo burburkii dowladdii kadib ilaa maanta la joogo ay qardho marayso heer ay soo doorato golayaasheeda deegaanka oo ku yimaadaan cod shacab qaar ka mid a xubnaha ka soo qayb galay doodda ayaa sheegay inay muhiim tahay joogtaynta kulamadan
marka wuxuu qofkii shacabka ahaa waxaa loo mahay marka xaajiska sidaynu imbrovement ugu samayn lahayn baynu u baahannahay oo hadda tu waxa weeye aqoonyahanku nuur sharxay shacabku dus waxa weeye iyo madaxdu haddiisan waxa weeye iswaraysan ama waxa weeye waxa jira wixii loo dhiibay waxay wax ka qabteen haddiisa ay jirin transparency hadduusan imal marka waxaa imanaysaa in shacabkuna uu madaxdu marka uu caayo dheh waa tuugo waxa weye siyaasigii loo arko waxa inuu tuug yahay
waagi horeto qaab dadban baa badan lagu soo dooran jiray guddoomiyaasha degmooyinka puntland inta badan oo xilli hore bilaabmay golaha deegaan kol hadda la doortay marka waxba badan bay kala duwan yihiinoo guddoomiyaasha hore iyo golayaasha hore waxa laga yaabaa inaysan dadka wax weyn baysanu hayno allowna aysan codkooda ku soo bixin marka xigeen aysan rajeynayn doorashada dambe inay cod uga baahan doonaan laakiin golaha deegaanka hadda yimi waa golo ku soo baxay codka shacabka oo ka haddii doorasho kale dhacdona inay maaragtay dadka cod uga baahan yihiin